raadiyo Dibsir iyo dhageystayaasha dhamaantood shacbiga reer Puntland umada Soomaaliyeed waa salaamaya een aad baa u mahadsan tahay wadadii cirdaahir ceergaabo een meel fiican bay maraysaa xog fiican waliba waa kaa siinaya een wadadii feeskii hore wuxuu marayaa magaalada baran een isagoo jawi degan iyo si qurux badan ku socda een shacbiga reer Puntland dhamaantood garbaha isla qabtay een bishii Ramadaan uun bay fasax galeen sida caadada ahayd haddeer dib bay usoo laabteen oo shaqadii dib bay u bilaabeen rajadeeda iyo fayska labaadna si fiican bay dadku ugu niyadsan yihiin oo waddadu inay dhammaato ay rajeynayaan dastuurkii labaadna wataa arkaysa garow ka dhacay dadka shacbiga gobolka sanaagna lacagtii labada milyan ahayd oo la saaray dhammaantood ee intooda badan qabiiladu waa diyaariyeen wax diyaariyey oo hadda ay guddida sugaya inay wareejiyaan iyo wax hadda diyaarinaya ka dhexayaan waa gartay intee kilomitr weeye waddada hadda dhisan oo dhammaysan marka ceeldaahir laga bilaabo ilaa baran lagu tago sagaashan kilomitr adoo dheer sagaashan meelahaas aan maranaya wax dhiban meelahaas noqonaysaa marka sagaashankaas kilomitr ma dhammaystiran tahay oo laamigii ma saaran yahay mise gacan kalaa u hartay maya walaal gacan kalaa u hartay weliba gacantii muhiimka ahayd buu hadhay gacantii hore oo fayska hore carratuurka ahayd oo garaacida ahayd unbaa dhamaatay laakiin gaamurkii iyo laamigii caadiga la saari lahaa wuu dhiman yahay weliba haddii wadadu maxaan ku rahdaa aan si dhaqsaa laamiga loo saarin oo fayska la si dhaqsaa loo guda gelin waa jajabaysaa oo maxaan ku rahdaa roobabka iyo baagoynaya oo waxay noqonaysaa mar labaad isna in dib loogu soo noqdo oo garaacidii iyo iyo carratuurkii misna mar labaad shaqadii hore oo dhamaatay mar labaad loo loo celiyo mar fayska saddexaad ay qaadato marka wejiga labaad oo hadda la daah furay waa in daamurkii iyo laamigii iyo la saaro oo la dhamaystiro oo boqolkaas kilomitr ee dhadhow laga laga faraxasho aada iyo aad waa saas weeye saasa hadda lagu rajayahay saasaana la daah furay guddiga iyo madaxweynaha puntland iyo maxaa xukuumadda puntlandna aad bay umahadsan yihiin haddii dhaqaaluhu waddada sanda isku tashigaa lagu bilaabay haddii dhaqaaluhu soo baxo oo guddida keliya wax ma wadi karto madaxa keliya wax ma wadi karto laakiin muhiimadda waxa weeye wax ku fududaan karaan haddii dhaqaalaha la bixiyo dadka gobolka degan bixiyaan maxaan ku rahdaa cashuuraha sidii hore loo bixin jiray loo bixiyo shacbiga reer puntland kan midug joogaa iyo kan bari joogaa iyo kan gardafu jooga kan sanaag jooga waa isku mide si isku mida waddada garbaa la isula qabto waa insha allah waxaa rajeynayaa muddo yar in lagaga farxasho guddida ay hawl yaraato
su-aaltaa ka baxsan haddaan ku weydiiyo muddooyinkan xiisad colaadeed baa waxay ka taagneyd gobolka sool taasoo udhexaysa puntland iyo somaliland waxaan ognahay gobolada labada dhinac ay aadka ugu muransan yihiin buu gobolka sanaag laftiisu ka mid yahay adigu baran baa joogtaa xiisadaasi xiisadaasi wax saameyn ah gobolka sanaag ma ku yeelatay bismillahi raxmaan raxiim kelmadaas kelmad aada u muhiima weeye waa ku yeelanaysaa laba siyaabood ba ugu yeelanaysaa dadka gobolka sanaag degan iyo gobolka sanaagba waa puntland sheegashada xagga sheegashada dee somaliland waa ku hadaaqaan maxaan ku rahdaayey maamulka salka hargeysa waa ku hadaaqaa sanaag baanu degannahay meelo qaar uu ku sanaag ka joogana dee maxaan ku rahdaa inay dhici kartaa laga yaabaa laakiinse dadka gobolka sanaag inay isku tashadeen oo gobolku hadda aanu gacanta somaliland ku jirin gacanta puntland ee uu ku jiro caddaynteeda dee waa laga wada dheragsan yahay waxaana kuu muujinaysay gobolka sanaag inuu xiisad ku leeyahay gobolka sanaag hadda wuxuu diyaar garoobay haddii eeday isdifaaci tahay inuu isdifaaco haddii taakulada ciidamada tukaraq jooga oo dulmiga lagu soo duulay ay tahay inay garab siiyaan hantidii fayskii koowaad hadda waa ta arkaysay xoolihii iyo raashinkii iyo taakuladii waa waa waa la gudbiyey halkana hadday sidaa uga bilaabato sida kale la rajeynaya laakiinse somaliland ma ma sheegashadeeda marka laga yimaado meel ay ka taliso iyo shacab ee gacanta ugu jira iyo gobol gacanta ugu jira midna ma ugu jiro sanaag kama jiro walaal maxaa ku gabagabaynaysaa oo dhanka difaaca dalka iyo dhanka dhamaystirka dhismaha waddada ah oo aad dadka reer puntland gaar ahaan gobolka sanaag odhan lahayd
waa mahadsan tahay waxaan horta taa haddaan ku colaada aan ku ku horeeyo waxaan ku gabagabayn lahaa mudda hadda tukaraq laisku laisku hor fadhiyey oo gobolka soor xiisada ka taagneyd xiisadaasna waa mid gobol walba saameynaysa waxayna isugu jirtaa qof dulmi kusoo duulay iyo qof isagu isdifaacaya in arrintaa haddii wadahadal ay ka diidaan beelaha walaalahayna oo hargeysa diga oo soomaalinimada anagu diidi mayno ehelnimada iyo derisnimada iyo maamulka derisnimadiisa la diidi maayo haddii xaqdaradii ay ku joogaan laascaanood iyo shacabkan la afduubayo iyo ummadda lagu soo duulayo oo la rabo in jujub lagu qabsado waxaan ku talin lahaa in la isdifaaco oo ciidamada garab la siiyo oo dee diinteenaan qabtay inaad dalkaaga iyo dadkaada iyo diintaada difaacatay wixii xaqdarro wax ku doonaya gobolka sanaagna saas oo kale annagu da waa u diyaarsannahay oo sanadiiqdii doorashada markii musaddex la dooranayo waa wada ceergaabo ma soo dhaafin waana waa ka diyaargaroonay anigu waxaan joogay markaa yubbe iyo jeedale iyo baan joogay waa taogay wax doorashaa kama dhicin sidaas si lamidana waxaan rajeynayaa dadka gobolka sanaaga iyagana in haddii xaggaa tahay iyo haddii xagga tahay bayna difaaca ka qayb qaataan sool iyo sanaaga waa isku mid taas waa taa dowladdana inay arrinkaa maxaan ku rahdaa dardar geliso oo tallaabada ugu habboon ay ka qaadataan ugu baaqaya tan wadada haddaan usoo noqdo tan wadada waa sadaqatuljaariya oo weligeed jiraysa rag guddiga iyo madaxweynaha puntland oo markii uu xilka qabtay baa xafiiska yimiba iska xil saaray waddadii ugu horreysa uu dhagax dhigana ahayd iyagu waxaan umalaynayaa waajibkoodii waa waa qabsadeen kaalinta hadda dhiman oo wax lagu qaban karaana oo sidii waagii hore fayskii hore iyo hadday qalab soo iibin tahayba lagu qabtayba waxaan umalaynayaa waa shacbiga puntland oo cidda laga rabaa waa shacabka puntland meel kasta ay joogaan dadka gobolka sanaag iyo gobolada kale ee puntlandna waxaan ugu baaqayaa inay dhaqaalaha bixiyaan oo ay wadadaas isgarab taagaan oo cidda dhaqaalaha laga sugayana dhaqaalaha ay sidii hore u bixinayeen ise u ballan qaadeen ise u dedejiyaan wadada keliyana maaha wado walba oo puntland iyo horumar walba oo puntlandna ay ka isku tashiga garab la iskaga siiyo waa ku gabagabaynayaa warbaahinta laftigeedu hadde waa ka qayb qaadataa arrimaha horumarka maantaba laba saacad iyo dhowr iyo toban daqiiqa loo kala socdaa boosaaso iyo baran berigii horena waa ogeyd oo lix saacadood ugu yaraan baa baabuurta yaryar ku jiri jirtay intaas aynu ku filan madaxweynaha puntland hadeer saacad buu garab uga soo soconaya laba saacadood buu garab uga soo soconaya baran oo si fududaatay taasa noo fududeynaysa marka waxaan ku baaqayaa in laga arrinta horumarkana laga qayb qaato